iyadoo wadamo badan oo shisheeye ay loolan xooggan ugu jiraan islamarkaana u xusul duubanayaan boobka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ku jira dhulkeena soomaaliya ayaa geesta kale turkiga oo ah dowladda ugu horraysa ee u hanqaltaagaysa gurashada hantida ummadda soomaaliyeed islamarkaana heshiis dhanka shidaalka kula jirta dowladda federaalka warar ka soo baxaya heshiiskaas baadilka ah waxay tibaaxayaan in heshiiskaasi uu dhigayo faa'iidada ka soo baxda shidaalka uu turkigu ka qodayo xeebaha soomaaliya in boqolkiiba sagaashan dowladdiisu qaadato halka villa soomaaliyana qaadanayso keliya boqolkiiba shan heshiiskan ayaa waxaa ansixiyey baarlamaanka dowladda federaalka iyaga oo aan si dhab ah u arag qodobadii heshiiska kuwaas oo hadda bannaanka u soo baxay xildhibaan fiyoore oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan arag heshiiskii ku saabsanaa shidaalka soomaaliya ee ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo xukuumadda ankara markii baarlamaanka la marsiiyeyna ay gacmaha iska taagteen oo keliya annaga waxba nolooma qiin baasha aabbay leedahay aabbaheeda qaladka waa guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyihii baarlamaanka aadan madoobay hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maantay taagantahay waa midda sharcigan waa sharciganuna hor keenay annaguna akrinuna mootiyey waxaana lagu qanciyey waa turkiya walaalaheen saan bay wadaan baarlamaankii baa tihiin ummadda soomaaliyeed khayrka ha ka hor istaagina arrimahan lama sheeg sheegi karo cadowgu waa badan yahay wuxuu kaloo sheegay suurtagalnimada inay soo baxaan heshiisyo kale oo ay ka naxdo ummadda soomaaliyeed kuwaasoo horey loo marsiiyey baarlamaanka balse ahaa kuwo isku hoos jira wuxuuna tusaale u soo qaatay hadal uu horay kaga dhawaajiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilka laga qaaday cabdulqaadir maxamed nuur waxaana la marsiiyey heshiis oo jumlo ah heshiiska jumlada ah ee na la marsiiyey baa waxaa ka dhalatay intaasoo heshiisood hadda waa aragtay wasiir gaashaandhig wuxuu soo qoray intaan joogay toban heshiisan saxeex waxaa suuragala heshiisyada ee maanta laga naxsan yahay tobannaan kaloo laga naxan inay soo baxaan sababtoo ah heshiiska maalinta aan ansixinay ayuu ka askumay waxaana aabba u ah guddoomiyaha baarlamaanka qaadan madoobaha aabba u ah isagaa annaga guddoomiyihii noo ahaa anaa heshiiskan boqol iyo sagaashan arkaysid haddii fasiraadda iyo kulle sharci yaqaano iyo dad baa kasii hadli doona sida hadda muuqato waa boqolkiiba boqol almost boqolkiiba boqol waayo khayraadka dalka wuxuu aadayaa turki annagu markhaatiyaan ka nahay si kastaba ha haatee dhulka soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in uu ku jiro lix bilyan mitir kuyubig oo ah kayd gaas dabiici ah oo la xaqiijiyey iyo ilaa soddon bilyan oo fuusto shidaal oo badda ah saamiga dakhliga heshiiska xaaraanta ah ayaa dhaliyey muran xooggan dhankooda diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha dhaqaalaha ayaa sheegaya in heshiiskan uu halis ugu jiro mustaqbalka dhaqaalaha dalka soomaaliya dowladda federaalk ayaa dhowr mar heshiis baadil ah la gashay dowlado ay ka mid yihiin maraykanka iyo turkiga oo hadda wada olole uu ku doonayo xaalufinta shidaalka iyo khayraadka dahan